faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed aa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar maamid raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim hameeg wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada wararka raadiyaha cadaado caawa kuwooda ugu waaweyn ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo shir guddoomiyey shir looga hadlayo isdhexgalka geeska afrika ciidamada dowladda soomaaliya oo gobolka gado ku soo bandhigay sargaal sare oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxayo ciidamo ka wada tirsana dowladda soomaaliya oo maantay dagaal ku dhex maray qaybo ka mida magaalada muqdisho ciidamada ammaanka oo howlgallo amni xaqiijin ah ka sameeyey gudaha iyo duleedka magaalada caasimadda ah ee muqdisho taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed oo ka warbixiyey howlgallo ciidanka ammaanka dowladda ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka banaadir shan ruux oo soomaaliah oo la soo taagay maxkamadda sare ee shisalis faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya shil gaaray oo maantay ka dhacay inta u dhexaysa degmooyinka garowe iyo qardho ee maamulka puntland gudoomiyaha magaalada beledweyne oo kulan la qaadatay shaqaalaha dowladda hoose ee magaalada beledweyne kalena hadashay sidii ay u wada shaqayn lahaayeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa somalilan oo wadnaha farnimada caalamka wadamada fahamsanay ka mid tahay marka ethoobiya madax ethoobiyaana ama waxaa noqda wasaaradda arrimaha dibadda ama si kale ha noqotee uma fududa inay inta meel fadhiistaan ay go'aamiyaan oo ay yidhaahdaan soomaaliya maabkeeda aan maabkeena ku darsanno inay isku raacaan suurtagal ma ah laannu aqooni u leeyihin maxaa dhacay marka waxaa dhici karta in lagu sameeyey waxaa la dhaho sadwe oo macnaha ay dad ay soo galeen kaleeto dad kaleeto ay website-ka wasaaradda arrimaha dibadda intay galeen ay ku sameeyeen talaacub oo ay ku cayaareen waa dhici kartaa dad kheyr mas-uul ah inay sameeyeen si khalad ah foofan waa dhici kartaa laakiin si oo fikir siyaasadeed ah iyo aragti siyaasadeed ah uma malaynayo dowladda ethoobiya gaar ahaan wasaaraddeeda arrimaha dibadda iyo dadka i t-da gacanta ku haya inay si toos u samaynayaan boqolkiiba sagaashan sagaal waxay ka fog tahay fahamka iyo caqliga saliimka ee dowladnimada iyo aqoonta ay u leeyihiin ethoobiyaanku international systemka the way of the system set up oo loo sameeyey saas darteed marka waxaan qabaa aniga inuu ahaa technical error sidii loo sheegay oo ayaga naftooda ay u sheegeen inaan uga ekaano oona loo soxo aanna la siyaasadeen oo aan laga dhigin dad dana gaara leh ama fahamkooda uu gaaban yahay inay siyaabo kale oo aan saxin u sharaxaan anigu ma qabo
bismillaahi raxmaan iraxiim waxaan u mahad celinayaa telefishinka s n t v iyo bahda warbaahinta ee dowladda waxaana saaka halkan u imid in aan dadweynaha soomaaliyeed u jeediyo wargelin iyo digniin la xiriirta maalmaha inagu soo socda ee ka haray ciidda iyo saddexda beri ee ciidda ah sidii loo sugi lahaa ammaanka wadooyinka magaalada muqdisho waxaan rabaa marka hore inaan la hadlo ganacsatada wax laga iibsanayo ganacsatada wax laga iibsanayo waxaanu uga baahanahay in ay hortooda gaadiidka la dhigayo ee laga degayo ay wax ka qabtaan ganacsado walba shaqaaluu leeyahay shaqaalihiisa banaanka ha usoo saaro ha keena maarshibiyadiga yaanu ogolaanin in maarshibiyadiga gaadiid loo soo saaro baabuurkana ninkii waday intuu ka dego inuu iska dhaqaaqo ma ogolaanayno maalmaha ciidda ka horeeya iyo maalmaha ka dambeeyaba in gaadiid baarkin garaysan oo aan qofkii watay ku jirin u yaalaado magaalada ama laamiyada baabuurka noocaas aan ku aragno waa la jiilaya booliiska jiilaya qofka iskalena tallaabo wuxuu mudanayaa ciqaabeed oo sharci ah oo xeerka nabadgelyada wadooyinka uu ku mutaysanaya ganacsatada waxaan ka rabnaa inay baarkinkooda ka adkaadaan qof dhigtaan looga shaqaalahooda ka mid a qofku hadduu dad waday waa ku jiri karaa gaarigiisa hadduuse dadkii uu waday raaco oo isna gaariga ka dego gaarigaas booliisku waa jiidayaan hala ogaado gaadiidleyda muhiimadda u weyn ee loo socdo waa dadka gaadiidleyda gaadiidleyda hantidaas ay leeyihiin waxay ma rabna inay ummadda wax ka soo gaarto ninkii gaadiidley ah ee dadweynaha u shaqeynaya isna ka shaqeysanaya waxaanu rabnaa towjiihaadka aan siinayno inuu ku dhaqmo meel loo ogolyahay saddex daqiiqa ka badan inuu taagnaado qofka gaadiidleydahay ma jiri doonto hala ogaado maalmaha ciidda ee foodan lagu soo haya iyo inta ka hartay bisha barakeysan ee ramadaan qofkuna kama degi karo meesha uu baarkinka u galay gaarigiisa kama degi karo ama mootadiisa kama degi karo gaariga ama gaadiidka loogu tago isagoo meel yaalla oo baarkin garaysan qofkii wadayna uu ka maqan yahayna waa la jiidayaa sidaan horeba usoo sheegay gaadiidleyda waxaan ka codsanaynaa inay ilaaliyaan qodobkaas oo ay ka fakeraan in aan sharciga ayaan iska hor imaanin dadweynaha waxaan rabnaa saacadaha ay dukaamaysanayaan zaxmadda inay yareeyaan hal dukaan oo waxaad arkaysaa laba kun oo qof ku wada jirto boqol mootona u hortaagan tahay dadka hooyooyinka ah ee qoysaska ka mas-uulka ah ee caruurta xaqal ciidka usoo doonaya dharka ay ku ciidi lahaayeen waxaanu ka codsanaynaa gaadiidka meel ka fog goobta ay ka ganacsanayaan inay kaga yimaadaan hadda waxaaba jira meelo boosteejooyina oo magaalada ka socda dhismahooda gacanta lagu hayo roobkana celinaya fadhina leh meelahaas inay kaga soo degaan gaadiidka caruurtooda soo kaxaystaan wax u iibsadaan waa ka jeclaan lahayn qofka soomaaliga ee yaqaana qiyaasaha caruurtiisa shaarka cambuurka kabaha ee isagu keligii intuu yimaado isagoo waalida wax iibsanaya intuu soo daadahayn lahaa toban caruura waa ka jeclaan lahay saas inay dhacdo waxaanan codsanaynaa zaxmaddana in la yareeyo ciidanka booliiskana gacan lagu siiyo shaqadiisa mootooyinka bajaajta loo yaqaan ciidanka booliisku dadweynaha la socda wuxuu ka codsanayaa inayan ku fiirsan sharci darrada ay sameynayaan marka booliisku la hadlayo ee ay dhaafayaan sharci darray ku socdaan adiguna rakaab baa tahay waad saarantah adiga rakaabkaah waa inaad inta qabato tirada istaag askari boliisa kula hadlayo oo aada toosiso qofka ku wada si aanu naftaada halis u gelin ninka askari boliisa hor istaago ee joogsan layidhaha ee soo jiira waxaa loo qaadanayaa qof cadowa oo dan kale leh qofka taagan maaha qofka soo jiira cadow baa loo qaadanayaa dan kale leh ciidankuna markaa wixii sharcigu u banaynayo yay isticmaali doonaan waxaanu idinka codsanaynaa rakaabka dadweynaha ah inay arintaas soo dhex galaan oo ay mootooyinkaas ragga wada ee dhalinyarada ah ee sharci darrada caadaystay ay iyagaa rakaab u ah macaamiil iyagaa u ah ay wax ka qabtaan qof walba oo xamar jooga macmiil buu leeyahay mootobajaaja macmiilka mootobajaajkiisa ha saxo wixii uu kula talin kara ee wanaag ah ee uu sharciga gacan kaga geysan karana ha la siiyo annagu waxaanu aaminsannahay mootooyinka mawduucooda haddii la galo hal maalin inaan laga baxayn laakiin waxaan ka dhiganaynaa mawduucyo noo soo socda oo dambe oo mootooyinka iyo waxa ay magaalada ka sameynayaan aan idinku soo bandhigayno inta ciidda laga gaaraysa sidanaanu isku ogaanaynaa berri subaxna waxaanu bilaabaynaa baabuurka aanu aragno isagoo baarkin yaallo qofkii lahaana uusan ku jirin inaanu jiidno ama laamiga ha saarnaado ama marshibiyadiga ha saarnaado hadhowna wuxuu la mudmi doo- la kulmi doonaa ciqaab adag oo sharciga dhinaciisa ah sidaasaanu ku dardaarmaynaa waana idiin mahad celinayaa raadiyaha mu- raadiyo muqdisho iyo telefishinka qaranka waa u mahad celinayaa shacbiga soomaaliyeedna waa u mahad celinayaa ciidanka booliiskana waxaan ka codsanayaa inay waajibaadkaas isla maanta deg deg u bilaabaan fulintiisu waa mahadsantihin
dhir noocyo kala
gudoomiyaha waxaa u tartamahayay maxamed siciid waaberi iyo maxamed maxamed siciid waaberi wuxuu helay konton iyo shan xubnood horta guud ahaan xubnaha meesha fadhiya waxay lixdan iyo kow xubnood oo eh, iskaashatada ka tirsanaa maxamed siciid waaberi wuxuu helay konton iyo shan xubnood maxamed mulusana wuxuu helay lix xubnood sidaa awgeed laga bilaabo maanta gudoomiyaha iskaashatada degmada il waxaa ah maxamed siciid waaberi Eh, gudoomiye ku-xigeenka waxaa u tartamaya iyagana sidoo kale laba xubnood
cali macalin axmed warsame baa u tartamayey warsamakiil wasagu waa tanaasulay sidoo kale markii codka la geliyey cali macalin axmedna waxaa u codaysay konton iyo afar xubnood toddoba xubnoodna way ka amustay isaguna wuxuu saab ku yahay gudoomiye ku-xigeenka degmada ayga iskaashatada xogayaha waxaa u tartamaya sidoo kale cali muuse yuusuf iyo geel geella waa u tanaasulay cod baa iyadana la geliyey cali muuse yuusuf wuxuu helay konton iyo saddex cod sideed xubnoodna way ka aamustay xogeeyahana waxaa soo guud saas u ah eh, cali muuse yuusuf
ACA waxaa ahaan dad kasta ee waxaan faraxsanahay barnaamijka halkan meeshan lagu sameeyey ama ka dhacay Ee, tani waxay qayb ka tahay wax kasta oo bulshada loo sameeyey ugu dambeynta waxaa la rabaa inay bulshada iyaga loo wareegaan si ay usii socdaan sida aad u doorateen gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo xogayaha oo daacadnimada ah inaad ula shaqaysaan waxaan idin leeyahay ganacsatada fadhida oo anigu aan kow ka ahay wixii aan idinku taageeri karo inaan idin aydan nagala xishoon annaguna aan idinka qabano waa la dhisay iskaashatadii xafiis ma leh wax ka- agab kale ma leh tababar ma qabaanin waa bulsho laysu keenay oo weliba iyagu jecel inay wax dhistaanin waxaan rabnaa marka marka ugu horreysa war horta in laga taageero tababaradii een, aqooneed oo iskaashata waxay tahay iyo shuruucdii in laga taageero waxaa mahad eh, farxad weyn noo ah wasaarad ahaan in aanu maanta ka dhisno degmada ayl iskaashatada danwadaag iyo madaxdeedii waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha iyo ku-xigeenka degmada ayl iyo gulahooda deegaanka oo nagala shaqeeyey inay doorashadani u dhacdo si nabadgelyo ah oo qurux badan waxaan kaloo u mahad celinayaa hay-adaha n c a iyo kaalo oo halkan goobjoogna ka ah nagana taageeray dhisidda iskaashatooyinka labada degmo ee boosaaso iyo ayl
munaasabadda xil wareejinta ayaa waxaa ka soo qaybgelay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka maaliyadda wasiirka arri- haweenka iyo arrimaha qoyska iyo wasiir ku-xigeenno ka tirsan dowladda puntland waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa xildhibaanno ka tirsan golaha baarlamaanka dowladda puntland taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska iyo sidoo kale taliyayaasha xilka la kala wareegayey iyo guddoomiyayaasha xilalka la kala wareegayey munaasabadan oo ahayd mid aad loo soo cambiray isla markaana qaybo kala duwan oo bulshada ay ka soo qayb galeen laguna qabtay xarunta madaxtooyada ee puntland ee magaalada gaalkacyo ayaa waxaa munaasabadda ugu horreynba furay iskuduwaha wasaaradda dowladaha hoose ee dowladda puntland nadiir cabdinuur waxaa weeye munaasa- munaasibadan waa laba munaasabadood oo qaali oo isku jidha oo ku kulantay gobolka mudug oo horey aan marnaba u kulmin maanta ka hor Een, guddoomiyihii guddoomiye ku-xigeenkii gobolka eh, ku-xigeennadiisii iyo taliyihii qaybta oo isku mar xil wareejin ah waxaa weeye waa noo kow alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waana waxa weeye shifo reer mudugow shifaysta xilka ku wareejinno guddoomiyaha cusub guddoomiyaha hore uu xilka ku wareejiyo soo dhowaynayaa guddoomiyihii hore ee gobolka cabdulqaadir xuseen nuur oo xilka inuu wareejiyo horreyn baa waxaana halkaas xilka kula kala wareegay guddoomiyaha cusub axmed muuse nuur yare ayaa waxaa xilka ku wareejiyey gudoomiyihii hore ee gobolka mudug cabdulqaadir xuseen nuur diriir wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo mas-uuliyiinta kale ayaan xilka u kala wareejiyey
maanta oo bishu ay tahay siddeed iyo labaatan bishii shanaad waxaan rabaa in aan marka hore dul maro shan bilood oo maalin dhiman baan joogay gobolka sagaal iyo labaatankii disembar baa laygu wareejiyey beri waxay noqonaysaa yay shan bilood ku buuxsamaysaa anigu deegaanka ka tega maya haddii aan laydmo waan ka shaqaynayaa waana ku faraxsanahay in aan ku soo dhoweeya nin odaya oo aan aqaan axmed muuse nuur oo runtii deegaanka ka shaqaynayey oo nin cusub aan ahayn waxaan ku wareejinayaa faylkii oo dhammaystiran oo wax walba leh aan wax ka dhimanayn axmed muuse nuur oo runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inuu gobolka iga bedelo ku soo dhowow axmed muuse nuur iskuma cusbin maalintaan xil ka tegey waxaan idin idhi cafiya maantana waxaan idin odhanayaa ii duceeya marka dowladdu sannadkan wasiirka arrimaha guduhu dhowr jeer oo hadlayey wuxuu yidhi marka koobaad amniga marka labaadna amniga marka saddexaadna amniga iyadaan rabnaa inaynu wax ku wadno haddii aan laydmo waxaan ka ballannay madaxweynaha haddaan joogno madaxweynihii waa idinla joogaa wax damba uga baahan maysaan wixii ribooda aad qabtaanna isagaannu u gudbinaynaa haddii ilaahay munaasabadaas kadib waxaa sidoo kale xilka la- la kala wareegay taliyaha cusub ee ciidan qaybta booliiska ee gobolka mudug jaamac maxamed axmed jaamac sandaqad iyo waxaana xilka ku wareejiyey taliyihii hore ee qaybta booliiska ee gobolka mudug axmed cismaan waxaana munaasabadaani goobjoog u kala wareejiyey xilka taliyaha ku-xigeenka ciidanka booliiska jenaraal cismaan xasan cismaan xasan cuke iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo gudoomiyaha gobolka iyo sidoo kale guddiga loo u dhowaan madaxweynuhu magacaabay waxaan leeyahay horta marka hore ilaahay baa mahad iska leh waxaana ilaahay ka baryaynaa xilka culus oo aan dhabarka saarannay ilaahay inuu noo fududeeyo taa ilaahay baannu ka baryaynaa hadduusan ilaahay noo fududaynna waxba ma qaban karno sidaa awgeed horta inaad noogu ducaysaan intiinna halka fadhida iyo inta naga maqan intaba waa doonaynaa haddii ilaahaynu si daacada inaan u shaqaynana waa rabnaa haddaad adinku noogu ducaysaan ilaahayna noo aqbalana waa toosi doonaa insha allah gobolku horta intaas baan ilaahay ka codsanayaa inuu noo taxakumiyo xilka qofna waa dalbadaa qofna waxaa la yidhaahaa ilaa waa ilaa xilka qabo anugu xilka ma dalban xaqiiqiyan laakiin waxaan u arkaa puntland inay iga maarmi weyday iyo wixii kale dowladda federaalka iyo dhammaan dadweynahayga sharafta leh oo halkan fadhiya inay iiga maarmi waayeen baan u arkaa maadaama gobolka laga rabo isbedel laga rabo isbedel laga rabo waxaan rabnaa sida dowladda cusub isbedelka ay la timi annaguna isbedel ilaan la nimaadna haddii lahaydna munaasabaddan ayaa waxaa hadalla ka jeediyey mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jiray xildhibaano odayaal iyo wasiiro waxaana ugu dambayntii soo xiray wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda puntland xasan shire abgaalow iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda puntland maxamed cabdiraxmaan dhabancad waxaa la magacaabay madaxdeenna cusbaydoo gobolka ama taliyihii qaybta booliska ha ahaado ama guddoomiyihii gobolka iyo ku-xigeenadiisii ha ahaado keligood ma shaqayn karaan waa run waxna ma qaban karaan idinka waxay idinkaga baahan yihiin inaad la shaqaysaan gacan siisaan dhinac istaagtaan wax allaale iyo wixii ay idinkaga baahdaanoo shaqaa aad u fududaysaan waxaad uga baahataana ha keeshaan innagu waxaynu ku shaqayn karnaa inaan wada shaqayna dhammaanteed
madaxda cusub oo la magacaabay waxaan leeyahay soo dhowaada koley ma cusbidin waa meel hadda ka hor aa ka tagteen oo haddana ku soo noqoteen waaye marka macnaha waxa weye meel idinku cusub hadda aan idinku soo dhoweynayna maaha waa gobolkiinnii waxaan idinkula dardaarmaynaa waxa waaye dowladduna waxa weeye jagada keliya lama jeclaado haddaa og tahay jagadu inaysan waxba soo siyaadinaynin waxaa la rabaa inaad ku dadhid wixii aad jagadan ay wax kugu tari lahayd marka waxaanu leenahay keligaa waxba ma qaban kadhid ee xisaabtama waa idinla shaqaynaynaa reer mudug waxaan leeyahay la shaqeeya maamulka cusub oo waxaa kula shaqaysaan si u tadawacnimo ah haddaydaan la shaqayn keligood wax ma qabanayaan sida uu sheegaya guddoomiyaha gobolku marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad amniga inoo ah meel amni ka jiri miyaa horumar ka jira kama jiro waxaan rabaa inaan waxyaabaha runtaa isu sheegno waxay tahay horumar ma socon karo meenaa amni ka jirin maamulka cusub waxaan leenahay geeday ku xoqoto ha weydo waxaan ilaahay idankii ka rajaynaynaa dowladda waxa ay uga baahdaan maamulka cusub inay helaaniin marka koowaad waxaan leenahay mas-uuliyiinta cusub ee xilka la wareegtay hadday ahaan lahayd kuwa gobolka iyo ma- oo maamulka iyo hadday ahaan lahayd kuwa booliiskaba ilaahay shaqadiina ha idin fududeey tan labaadna waxa weeye sidii lagu celceliyeyba waxaan rabnaa bulshada reer gaalkacyood iyo guud ahaan gobolka mudugba in lagu garab istaago mas-uuliyiinta maanta xilka loo dhiibay in shaqadooda loo fududeeyo lala qabto garbahooda la noqdo haddii lahayn sidaa hadda wasiirku xusay mas-uuliyiinta ka horraysana sheegeen haddii ilaahayma dowladda puntlandna garab ayay u noqon doontaa waana la hubinayaa maanta inay shaqo wanaagsan halkaa laga qabto haddii lahayn burhaan maxamed cabdi puntland t v gaalkacyo iyo wasaaradda caafimaadka ayaa waxaa la- ayaa waxaa la faraya inay muddo ko- inay muddo inay muddo toddoba cisho gudahood ah ay uga guraan ayaa waxaa la faray in muddo toddoba cisho gudahood ah ay isaga baxaan goobahaasi Yes. Kana. amarkan ka soo baxay taliya amarkan ka soo baxay xafiiska taliya ku-xigeenka koowaad ee ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa waxaa warbaahinta u akhriyay jenaraal maxamed yuusuf madaali oo ah taliyaha ciidanka oo ah taliyaha ciidanka nabad wad- oo ah taliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka gobolka banaadir kulan wanaagsan waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka xulashada wareysiyada kana markaana duleedka magaalada muqdisho wararka caawa ka im- wararka caawa ka imaanaya degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay sheegayaan in qarax miino ah lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa amison oo marayay wadada isku xirta afgooye iyo oo- oo oo marayay wadada isku xirta afgooye iyo marka qaraxan ayaa la sheegay in uu ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso islamarkaana lagu qarxiyey kolanyo gaadiid ah oo ay wateen ciidanka amison oo xilligaasi halkaasi ku safriyay Int- inta la- inta la og yahay laba askari oo ka tirsan ciidanka amison ayaa qaraxaasi ku dhaawacmay sida warbaahinta ay u sheegeen dad goobjoogayaal ah dhinaca kale al-shabaab oo sheegtay mas-uuliyadda qaraxana ayaa waxa ay bartooda ayaa waxa ay bartooda internetka ku shaaciyeen in halkaasi ay ku dileen mid ka mid ah in halkaasi ay ku gubeen mid ka mid ah gaadiidka dagaalka ee ciidanka amison waxaana ay tilmaameen in khasaaro lixaad leh ay gaarsiiyeen ciidankaasi sida ay hadalka u dhigeen ma jirto wax ma jirto wax war ah oo ilaa hadda ka soo baxay saraakiisha ciidamada midooda afrika ee amison oo ku aadan qaraxaasi la sheegay in lala eegtay kulan wanaagsan waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka xulashada wareysiyada haatanna deegaanada maamulka puntland xubno ka tirsana xubno ka tirsana golaha xukuumadda xubno ka tirsana gola ya xubno ka tirsana golaha xukuumadda dowlad goboleedka puntland ayaa magaalada gaalkacyo kaga qayb galay munaasabadda ay xilka ugu kala wareejinayeen gudoomiyaha cusub ee gobolka mudug iyo taliyaha qaybta booliska gobolkaasi oo dhowaan madaxweyne siciid cabdulaahi deni uu u magacaabay waxa waxa ayna maamulkii hore ay ku bogaadiyeen horumarka ay horumarka ay ka sameeyeen magaalada gaalkacyo ayagoo sheegay inay si wanaagsan ula sh- ayagoo ku ammaanay sida wanaagsan ay u soo shaqeeyeen muddadii ay xilka hayeen waa hagaag dhegeystayaal waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka xulashada wareysiyada qaybihii dambe ee barnaamijka ayaana ku guda jirna wasaaradda kalluumaysiga wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda maamulka puntland ayaa ya ayaa deegaanada ayl degmada miya degma ayaa wasaaradda kalluumaysiga iyo wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda maamulka puntland ayaa degmada ayl ee gobolka nugaala ka dhista ka dhistay iskaashato ay ya ya masaxa iskaashato magax jin Hay.
kalluumaysatada deegaanada ku noolkaas waxayna sheegeen wasiirka wasaaraddaasi ayaan halkaasi ka qayb galay waxna kalluumaysatada u sheegay in ay dalkooda ay- ay dalkooda in ku kalsoonaadaan wax soo horna ay ka keensadaan
wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa degmada ayl ee gobolka nugaal ka dhisaysa iskaashato iskaashato ku midaysana iskaashato ay ku midaysan yihiin kalluumaysatada deega kalluumaysatada deegaanadaasi ku nool wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee maamulka puntland ayaa waxaa ayaa waxa uu kula dardaarmay kalluumaysatada deegaanada maamulka puntland inay ku kalsoonaadaan khayraadka deegaanadooda islamarkaana ay ka shaqaystaan khayraadka ilaahay subxaana wa tacaala kulan wanaagsan barnaamijka xulashada warasiyada ayaad dhegaysanaysaan raadiyaha cadada ayuuna inkaga imaanayaa weli waxaan ku guda jirnaa wararka la xiriira deegaanada maamulka puntland ciidamada ammaanka dowlad goboleedka puntland ayaa howlgallo ay ka sameeyeen deegaanada maamulkaasi waxa ay ku soo qabqabteen dhallinyaro dhallinyaro si dhuumalaysi ah oga iibsan jiray ariga kuna wanaagsan dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka xulashada waraysyada qeybihii u dambeeyey barnaamijka ayaana ku guda jirna ciidamada ammaanka maamulka ciidamada ammaanka dowlad goboleedka puntland ayaa howlgallo ay ka sameeyeen ciidamada ammaanka dowlad goboleedka puntland ayaa howlgallo ay ka sameeyeen deegaanada maamulkaasi waxa ay ku soo qabqabteen dhallinyaro si dhuumaalaysi ah u iibsan jiray ariga si dhuumaalaysi ah ariga uga iibsan jiray magaalada garowe qaar ka mid ciidamada ammaanka dowlad goboleedka puntland ayaa howlgallo ay ka sameeyeen ayaa howlgallo ay ka sameeyeen deegaanada maamulkaasi waxay ku soo qaqabteen dhallinyaro si dhuumaalaysi ah uga iibsan jiray ariga magaalada garowe qaar ka mid ah gobolada puntland taliska ciidanka maamulka puntland taliska ciidanka maamulka puntland ayaa arintaasi ka hadlay waxaayna sheegeen in ay gacan birah inay gacan birah ku soo qaban doonaan ciddii falkan oo kale ku kacda waxayna sheegeen waxayna dhallinyarada soomaaliyeed ugu baaqeen inay waxayna dhallinyarada waxayna dhallinyarada deegaanada maamulkaasi ugu baaqeen in aysan mar dambe fal noocan oo kale ah aysan ku kicin guud ahaan dhegaystayaal waxaa intaasi ku dhan barnaamijka xulashada waraysyada aad kala socoteen raadiyaha cadaado soosaaraha barnaamijka soo saaraha barnaamijka waa saaxiibkii xasan axmed maxamed anigoo cumar ayaa barnaamijkan la socodsiinaya tan iyo kulanti dambe barnaamijkan midka xigantaa barnaamijkan mid lamid intaa ku kulmayna waxaan inkaga teganaa sidaas iyo nabadgelyo jila iyo hooyo isnaas kulan wanaagsan dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka xulashada wareysiyada haatana magaalada muqdisho haatana magaalada caasimadda ah ee muqdisho maxkamadda gobolka banaadir ayaa maantay baabi'isay dhammaan eedeymo loo haystay weriye cali
wasaaradda waxbarashada oo maanta dib u qaad wasaaradda waxbarashada oo maanta dib u qaaday imtixaan wasaaradda waxbarashada soomaaliya oo maanta mar kale dib u bilowday imtixaanaadka shahaadiga ah wasaaradda waxbarashada wasaaradda waxbarashada soomaaliya oo maanta dib u bilowday qaadis oo maanta dib u bilowday
بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلا كلا هاد فاني ليت كيدوب استك استك استك ليت كيدوب هذا ما فاين تيدوب استك كركع نحن حكومين نحن ما أغرق كره كل جسم أغرق كره أنت لن تعلق أشكر رأيه
ogashaas ka fadhi
waxaa bobsiina arbaali war lid kaniga kulay hada saxa wacdi alhaad wala yahay waxa waa ah nooga dhigan baalka naga kulaynayo
kulan wacan oo wanaagsan kusoo dhawaada warka habeen qodobada dhegaysan doontaana waxaa ugu dooron imtixaanka shaadiga ah oo maanta isniin ah dib ugu bilaabmay deegaanada galmudug wasaaradda waxbarashada soomaaliya oo maanta mar kale dib u bilowday imtixaanka shaadiga dugsiyada sare ee wadanka wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee dowlada federaalk soomaaliya oo shaacisay in la xirayo biraha bulshada imtixaanka imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare oo markale laga cabsi qabo inuu fashilmo dowlada etoobiya oo ka qabsoomaysa dowladda etoobiya oo ka qabamaysa sawirka qaarada afrika laga saaray soomaaliya laguna daabacay bogga wasaaradda arrimaha dibadda madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo soo gabagabeeyey booqasho uu ku jooga dalka koonfur afrika maamulka jubbaland oo si cad u qaadacay war-saxafeedkii wasaaradda arrimaha gudaha ee habraaca doorashooyinka qaranka maamulka galmudug oo walaac ka muujinaya sida loo maamulay xujiyada sanadkani ee deegaanada galmudug maamulka somalilan oo ictiraaf raadinaya somalilan oo somalilan oo ictiraafkeeda somalilan oo ictiraaf somalilan oo ictiraaf raadinteeda usoo wareejisay siyaasiyiinta mucaaradka ah somalilan oo ictiraaf raadinteeda usoo wareejisay somalilan oo ictiraaf raadinteeda usoo wareejisay siyaasiyiinta mucaaradka iyo odayaasha siyaasadda hasen haa somalilan oo ictiraafrainteed somalilan oo ictiraaf raadinteeda usoo wareejisay siyaasiyiinta mucaaradka iyo odayaasha siyaas ahaan kasoo jeeda kasoo horjeeda dowladda federaalka ee soomaaliya intaasad maqasheen waxaa hayan qodobada ugu doorka roran warka haweeney raadiya cadaado goro u diyaa garoba warkaas oo intaas ka faahfaahsan mar kale habeen wanaagsan saaxiibyaal waa habeenimo talada arbaca soo geliso taadana ku asteysan tahay toddoba iyo labaatanka
isniin abaxaya talaadana waa soo gelay
mar kale habeen wanaagsan saaxiibyaal waa habeenimo isniina talada ay soo gelayso taladana ku aasteysan tahay toddoba iyo labaatanka bisha shanaad ee may sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka caaway wax noo waramaya jile jaamac jile jile
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada warkii oo dhan imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee imtixaanaadka shahaadiga ah ayaa maantay oo isniina waxa uu dib uga bilowday deegaanada maamulka galmudug wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta waxay mar kale dib u bilowday imtixaanaadkeeda shahaadiga ah mar dhanka kale wasaaraddu waxa ay sheegday in